magaalada borama ee caasimada gobolka awdalla waxaa ka furmay carwo dhinaca tiknolojiyadda carwadan oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha isgaarsiinta iyo weliba kuwa adeega internetka bixiya waana sanadkii afraad ee shirkan oo kale ah oo uu ku qabsoomo somalilan haddaba wariyaha v o a hashim sheekh cumar good ayaa shirkan ka waraystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee somalilan cabdiweli cabdulaahi suufi waxaana ugu horreyn u weydiiyey ujeeddada furitaanka carwada bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsan tahay adiga idaacadda v oduba shirkani waa shir sanadlaah oo lagaga doodo isla markaana lagu falanqeeya arrimaha technolojiga waa sanadka afraad ee wasaaraddu ay qabato iyadoo kaashanaysa shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya adeegyada teknolojiyadda sanadkan waxaa ku cusub inaan ku qabanay caasimadda gobolka awad magaalada boorama oon run ahaantii aaminsannahay in horumarkii la gaarsiiyo gobollada dalkao dhan kolley gobollada kale aan u soconnaa ujeeddada shirku waxaa weeye in meel laysgu keeno la kulansiiyo dhammaan danayaasha technolojiga hadday tahay dowladda hadday tahay shirkadaha ka ganacsada technolojiga hadday tahay bahda aqoonta iyo akademiga iyo hadday tahay dadka madaxa bannaan ee si guud u maaragtay daniyo technolojiga waxyaabaha sanadkan aan awoodda saarnay waxa weeye waa dhinaca ilaalintii ammaanka xogta ama cyber security-ga waxay dhahdaan saad la socotaan iminka waxaa aad u badan weerarada xagga xogta iyo technolojiga marka in kor loo qaado wacyiga iyo baraaruga dadka sidoo kalena laga doodo maxaa somalilan u gaara markay noqoto cyber security-ga oo runaantii aan suu keeno dad aqoon-yahan oo kala duwan qaarna dibadda ay ka yimaadeen reer somalilan oo keliyaan ahayn meelo kale ay ka yimaadeen laakiin dhammaantood soomaali marka ujeeddada shirku taas ah
waxyaabaha ku saabsan ilaalinta xogta ee somalilan u gaara maxay noqonayaan kolley qodobaa ku jira iminku bilaabmi doonaa waxaa ugu horeeya lacagaha laga diro mobile moneyga sida xogtooda loo ilaalinaya hadday yihiin shirkada adeega bixinaya iyo dadka macaamiisha laftigooda waxaa kaloo iyagana ka mid ah sidee dowladda iyo dadka shacabka uga wada shaqayn kara in la ilaaliyo waxaa kaloo iyadana ka mid ah dhaqan ahaan dadkeennu way is aaminaan haddaan ad iminkaad garanayso qof hadduu magacayga kuu sheegtoo kale markiiba waad qaadanaysa wax kuu soo dira sidee markaa bulshada looga wacyigeliya meelahankeygan taasaa ka mid ah waxaa kaloo iyadana lasoo bandhigi doonaa baybaro laga qoray oo la xidhiidha information security-ga somalilan iyo si guudba inta soomaaliga ku hadasho oo kale waxyaabahaasa la mid a kolley waana laba maalmood maanta iyo berri buu soconaya berri gelinka dambe aanaan soo gudaani doona insha allah xadhigan internetka qaada shirkado badan oo somalilan inay ku midoobeen marka taa xog naga siiso dalka gudihiisa sideedii bishii labaad sanadkan ayaa heshiis ay kala saexdeen wasaaradda isgaarsiinta iyo technolojiga matalisa xukuumadda iyo saddexda shirkadood ugu waaweyn ee technolojiga bixiya marka waxa lagu heshiina waxa weeye in la wada yeesho qaybta infrastructure yidhahdaan ama xagga kaabayaasha ayaa lagu heshiiyey lixda gobol ee dalkan ina gaarsiiyaan waa lagu maaragtay qorshe u yahay sida aad ka arkaysa iminkana intii heshiisku dhacay adeegyo fara badan ay shirkaduhu keeneen oo waxay ku tartamayaan iminka in xawaaraha internet kor u kaco sidoo kalena qiimayaasha aad bay hoos ugu dhaceen qof waliba maanta wuxuu dareenayaa in markuu adeegsanayo telefonka gacanta in xawaarihii iyo tayaduba kor u kacay marka nuxurku waxa weye in kor loo qaado adeegsiga internetka waxa ugu weyna loo adeegsadaana waa xadhigga faybarka oo iminka afarta dhinacood leeyihiin wax qaranna u yahay hadday shirkada kala yimaadaan hadhow waa laga kalayn doonaa marka nuxurku waa si kor loogu qaadi lahaa adeegsiga internetka meel fiicanuu maraya heshiiskiina koley boqolkiiba boqol wuu hirgalay wax dhiboo ka soo noqday ma jiro
tusaale ahaan markaynu soo qaadano dekada weyn ee berbera waxaa maalgashaday shirkadda d b wod waxay u baahan tahay adeega xadhigga internetka fiberka berberana waa meel dekada ma laga yaabaa in xadhigga internetka aad ka soo qaadataan dhinaca badda oo dhinaca berberana laga soo geliyo si adeegyada maalgashiga iyo shirkadaha waaweyn ay u isticmaali karaan adeegyada maadaama adduunkii iyo caalamkii u guurayo nidaam technology su-aal aad u muhiima wey su-aashaasi siyaasadda wasaaradda waxaa weeye in ay noqoto berberi goob caalamiyo xarka ku soo xidhmaan iminkaba laba xadhig baa yimid xarka kalena way soo socdaan waxaa iyaduna ku jirta in sidaad sheegtay d b weld iyo shirkadaha kale laftigeeda iman doonaaba ay adeegyada maaragtay ka faaidsan doonaan kolley maaldho waxaa la hadalhaya in isna la furi doono goobtii freezonka la socotay dekada marka waanu furayna gacanta cid waloo imanaysaana waanu fududaynaa siyaasadda xukuumadda madaxweyne muuse biixi hogaaminaya waxaa weeye in mar walba la dhiirigeliyo maalgashi gasheeye lagana yareeyo shuruudihii caqabadaha yaalla taasaan ugunan ku dhaqmayna aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka isgaadhsiinta iyo technolojiga somalilan cabdiweli cabdilaahi sheekh suufi oo aanu ka waraysanaynay carwada technolojiga ee lagu qabtay magaalada bowrama sanadkii afraadna ay soo qaban qaabisay wasaaradda technolojiga iyo isgaadhsiinta ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a bowrama